wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor xuseen maxamed daahir ayaa maanta daafuray ololaha tallaalka ka hortaga dabaysha kaas oo si rasmi ah uga bilowday degmooyinka iyo deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya munaasabadda ayaa waxaa kasoo qeyb galay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda caafimaadka bulshada rayidka iyo wakiilo ka socday hay-adaha unisef iyo w h o wasiirka iyo dhammaan mas-uuliyiintii ka hadashay munaasabada daafurka ayaa shaqaalaha caafimaad ee bixinaya tallaalka waxay kula dardaarmeen inay ku dadaalaan sidii tallaalka ay u gaarsiin lahaayeen tiro badan oo caruurta shanta sano ka yar ah si looga hortago aafada cudurka dabaysha cudurkan bool iyadan way boohan cudur oo iyadan hun waaye talaalkan antil daafuran iyadan muhiim ngay wasaaradda caafimaadka dowladda koonfur galbeed malwal may baan surintaa anti hoojida silinkorseda lahay talaalkan silinkorseda lahay cudurkan oo dabeelalanka sow mudane wasiir maanta waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gasho oo fariintaada wacyigelin iyo mid hogaaminba aad inta ka jeedisid oo bulshada reer koonfur galbeed guud ahaan shan iyo tobanka degmo ee xorta ah iyo deegaanada la gaari karaba aad fariintaada gaarsiisid sidoo kale maanta inaad owlaaddii ugu horeysay talaalka aad noo siisid sharafay u tahay wasaaradda caafimaadka waxay muujinaysaa dadaalka iyo juhdiga aan ugu jirno aanna iska kaashanayno hay-adaha w h o unisef sidii loo ciribtiri lahaa cudurka dabaysha muhiimaddeenna annagoo dhan aan isugu nimid waxay ahaan doontaa inaan dadaal u wada galno in aanan canugna uusan seegin ama uusan weynin labada dhibcood ee talaalka boolida ah waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan rabaa inaan idinla wadaago saakay markaas soo dhaqaaqay waxaan la kulmay tiim ka shaqaynaya toban gurina talaalay arrintaas waxay tusaysaa dadku inay diyaar u yihiin inay shaqeeyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doctor xuseen maxamed daahir oo ka hadlay daafurka munaasabadda tallaalka ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed ay ahmiyad gaar ah siinayso tallaalka inaan maanta isugu nimaanay xafladdan lagu daafurayo ololaha tallaalka boolyada wareegeedii koowaad ee sanadkan waxay muhiim u tahay bulshada koonfur galbeed caruurteeda inay ka badbaadaan cudurkan sababi kara naafada caruurteenna ka yar shanta sano oo naafo abadiya ku noqon karaan si oo looga badbaado naafadaas waxaa muhiim ah in caruurteennu ay qaataan talaalka boolyada wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha ay kaashanayaan waxaan u mahadcelinaya wasaaradda caafimaadka oo kaashanaysa hay-adda w h o unisef dadaalada ay ugu jiraan siday u maxalla ciribtiri lahaayeen cudurkan ay ku badbaadin lahaayeen bulshada koonfur galbeed si oo dadaalkaas uu usii socdo waxaan maanta daahfuraynaa wejigii koowaad ee sanadkan si kastaba haatee daafurka ololahan tallaalka looga hortegayo dabaysha ayaa waxa uu muhiimad gaara u leeyahay caruurta ka yar shanta sano